bismillahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal saaxiibyaal kusoo dhawaada barnaamijka teknolojiyadda oo aad dhegeysataan toddobaadkaba mar soo saaraha iyo socodsiinta toddobaadkani barnaamijku waa anigoo cabdisa axmed ee saaxiibyaal kusoo dorga barnaamijka barnaamijka teknolojiyadda toddobaadkan waxaynu diradda u saari doonaa warbixin ay ka mid yihiin saalax axmed jaamac ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya oo muqdisho ka furay shirka teknolojiyadda iyo erbixinta afka soomaaliga sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan ahmiyadda kombiyuutarada ay u leeyihiin guud ahaan teknolojiyadda iyo macluumaad la xiriira ayaad maqli doontaan barnaamijka waxaynu diradda ku saari doonaa islamarkaanaynu kaga hadli doonaa isbedelka iyo heerarka kala duwan uu soo maray isticmaalka kombiyuutarada ee saaxiibayaal kusoo durga barnaamijka teknolojiyadda
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
aynu khatarkaasi yar adeega bulshada halkaasi aan kaga nimaadno saalax axmed jaamac ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxa uu ka furay shirka teknolojiyadda iyo erebixinta afka soomaaliga kaa oo diiradda lagu saarayo hanaanka horumarinta teknolojiyadda shirka waxaa soo qabanqaabiyey wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya qeybo ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya ee ka kala socday wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaana ka qaybgalay madasha laga furayay shirkan sidoo kale xubnaha shirka ka qaybgalay waxaa ka mid ahaa mas-uuliyiin ka socday hay-adda bar ama baro ama mashruuca bar ama baro kaasi oo qeyb weyn ka qaadanayay inta uu socday shirka teknolojiyadda saalax axmed jaamac ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya oo madasha shirka ka qaybgalay khudbadan kasoo jeediyay ayaa sheegay in xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya ay siin doonto aragtiyooyin gaar ah kuwaasi oo lagu horumarinayo amuuraha teknolojiyadda islamarkaana wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda dalka laga rabo inay bogaadiso dadaalada ay wadaan muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku aadan isbedelka dhanka teknolojiyadda iyo qaabka ama hanaanka ay dhalinyarada soomaaliyeed ay la qabsanayaan teknolojiyadda caalamka saalax axmed jaamac ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya ayaa dhanka kale waxa uu sheegay in dowladda federaalk ah ee soomaaliya ay bixisay dadaalo kala duwan kuwa oo lagu horumarinayo isgaarsiinta guud ahaan ee dalka soomaaliya taa oo wax badan ka tartay nidaamka tay ahaaneed ee internetka laga isticmaalo gudaha dalka iyo guud ahaanba nidaamka teknolojiyadda mas-uuliyiintii madasha ka qaybgalay ayaa dhankooda dhiirigeliyey in soomaaliya ay isugu timaado shirweyne noocani oo kale ah oo deeradda lagu saarayo sidii erbixin loogu sameyn lahaa afka soomaaliga iyo sidoo kale horumarin loogu sameyn lahaa nidaamka teknolojiyadda ee gudaha dalka iyaga soomaaliya ka jira ra-iisul wasaare ku-xigeenka saalax axmed jaamac oo hadlayana waxa uu yidhi sidaan waxaynu maanta halkan isugu nimi bal inaynu wax iska weydiinno dhowr iyo soddon sanno qaranjabkii ka bacdi duruufta afka soomaaliga ah iyo khaasatan sida af soomaaligu uu ula jaan qaadayo isbeddelka ku imanaya teknolojiyadda waxaa laga yaabaa da-yar fara badan oo halkan fadhida inay istidhaahdo waa markii u horreysay ee su-aalo noocaasa la isweydiinaya intii aynu xasuusannaba ama inta qaranku uu jiray ha ahaato ama ka hor qoom ahaan intii aynu u jirnay ummad ahaan oo aynu luqad lahayn mar walba afkeennu wuxuu la falgelayay isbedelada ku imanaya ama falgalka uu la samaynayo luqadaha kale dhaqamada kale agabka kale teknolojiyadda adduunka ka imanaya iyo kuwo inaguba aynu helayn afka soomaaliga haddii aad aada ugu dhugato waxaa ka buuxa luqado fara badan oo dadka soomaalidu ay aaminsan yihiin inay iyagu leeyihiin kelmado ruudhi baa ka mida kursi baa ka mid a boqol iyo kow kelmadood oo carabi ka soo jeeda oo af urdu ka soo jeeda oo af hindi ka soo jeeda iyo qolooyinkiina reer koonfureedka xoogay italiyaan idina oo boorso iyo ay ka mid yihiin waxaan berigan yaraa maqli jiray barasab wax la yidhahdo barasab barasabku taytal hanaanka dowladda ka mida buu ahaa markaanu hindiya aadnay baanu waxaanu ogaanay barasab waa ninka weyn xataa taytal khaasaba mahaba laakiin innagu intaynu adjasgaraynay baynu waxaynu ka dhignay bureaucratic role barasab literally afka ingiriiska haddii lagu turjimo waa big boss laakiin innagu waxaynu ka dhignay xanaanka mataqaanaa intergovernmental relationska qayb ka mid a codkaad maqlayseen waxa uu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya oo ka hadlaya shirweynaha diiradda lagu saaraya erbixinta afka soomaaliga iyo horumarinta teknolojiyadda shirkaa oo ay soo qabanqaabisay sida warbixinteena horeba aad ku maqasheen wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda xukuumadda federaalka ee soomaaliya islamarkaasina xubno muhiim u ah wasaaradda iyo mas-uuliyiin kale iyo macalimiin maamulyaal ka socday jaamacadaha ka howlgala magaalada caasimada ah ee muqdishona ay ka wada qaybgaleen islamarkaana lagu lafaguray guud ahaan sidii loo horumarin lahaa nidaamka teknolojiya ee dalka soomaaliya iyo guud ahaanba isgaarsiinta dalka sidii loo kordhin lahaa halkaas haynoo joogto warbixinta aynu diiradda ku saareynay amuuraha teknolojiyadda si gaar ah erbixinta afka soomaaliga iyo horumarinta teknolojiyadda waxaad la socotaan barnaamijka teknolojiyadda waxaadna kala socotaa mawjada f m megahertis saaxiibyaal markanna waxaynu diiradda saari doonaa muxuu muhiim u yahay isticmaalka aalada kombyuutarka muddooyinkii ugu dambeeyeyna sidee guud ahaan geyga iyo caalamkaba looga isticmaalaa kombyuutarada iyo teknolojiyadda macluumaadka ah ayaa hadda waxa ay ku dhex milmeen guud ahaan nolosha koowaad ee dhinac kasta ee casriga ah ee bini aadamku khibradda teknolojiyadda iyo macluumaadka kombyuutarka ku saabsan ayaa si baaxad leh waxa ay isbedelkooda uga qayb qaateen guud ahaan dunida iyo caalamka kombyuutaradu waxa ay kaalin buuxda ay ka qaateen isbedelka joogtada ah ee maalinlaha ah ee nolosha aadanaha waxa ayna qayb leexaad leh ay kaga soo muuqdaan sida ay u horumarayso teknolojiyadda caalamka dhakhtarka koowaad ee suurtageliya in isbedel uu ku yimaado dhanka teknolojiyadda ayaana lagu tilmaamaa in kombyuutarada ay yihiin shabakadaha soo saara kombyuutarada caalamka ayaa khibrado kala duwan u sameeya iyo isbedel hor u leh kombyuutarada sanadba sanadka ka dambeeyana kombyuutaradu waxa ay la yimaadaan hanaan ka duwan midkii hore ee loo soo nashqadeeyey iyadoo loola xiriirinayo guud ahaan khibradaha waxbarasho ee guud ahaanba ka jira caalamka intiisa kale maxaa ka dhigay mid gaar ah in kombyuutaradu ay noqdaan isha koowaad ee isbeddelka xirfadaha teknolojiyadda iyo macluumaadka kale ee khuseeya ayaa waxa ay markaasi diiraddu saaraan guud ahaan warshaduhu taa oo micnaheedu tahay in kombyuutaradu ay tahay isha koowaad ee looga ambaqaadayo horumarinta guud ahaan teknolojiyadda caalamka isbeddelka dhaqandhaqaale iyo ganacsiga muddooyinkii dambe waxaa kaalin ballaaran ka qaadanayay teknolojiyadda iyo isbeddelka kombyuutarada ayaa ah kuwa ugu badan ee loogu isticmaalo goob walba iyo goor walbana loo isticmaalo dhanka ganacsiga markaynu kusoo laabano geyga soomaalida waxaa isbedel ballaaran laga dareemaya dhanka teknolojiyadda soomaaliya ayaa marar badan lagu ammaanay in dadkeedu ay la kobcayaan teknolojiyadda iyo isbedelka internetka iyo la qabsigiisa intaba haddaba dhalinyarada soomaaliyeed maxay faa'iido u leedahay isbedelka dhanka teknolojiyadda ee dalka uu ku tilaabsanayo maxayse dhalinyaradu kaalin ay kaga jiraan isbedelkaasi ee teknolojiyadda ee dalka iyaga soomaaliya uu sameynayo weliba si isbedel joogto ah injineer maxamed suudi oo ka mid ah ardada wax ka barta jaamacadaha magaalada muqdisho kana hadlaya isbeddelka tiknolojiyadda iyo hor umarka caasimadda ay ka gaartay marka loo eego sida ganacsiga loogu fududeeyey tiknolojiyadda iyo sida ay bulshada soomaaliyeed ay ula qabsanayaan isbeddelka tiknolojiyadda oo hadlaya ayaa yiri sidan ciriiriga faraha badan ee ka jira shaqooyinka amba public ah aadan kuwa dowladda iyo kuwa kale shirkadaha barayfadka ah si ay uga baxaan dhallinyaradu waxa ay bilaabeen inay hal abuuryo hal abuuro kala duwan oo dunida ka jira inteeda kale ay dalka soo geliyaan waxaa arkaysaa shirkado yaryar oo applicationno cusub maalinba maalinta kadambeysa soo saarayo dhammaanna dadka wada waa dhallinyaro dalka wax u baratay oo doonaya in ay tiknolojiyadda casriga ah ee dunida kale inteeda ka jirta ay dalkii ka hirgeliyaan barnaamijyada casriga ay dhallinyaradu xilligan hirgeliyeen waxaa ka mid ah dukaamaysiga online-ka ah oo aad ku arkaysid meelo badan oo ka mid ah caasimadda brograamyo kaloo casriya oo dadka ka caawin doona in ay ama sistemyo ay ganacsatada u sameeyaan oo dhaqdhaqaaqooda iyo ganacsigooda hadba xisaabaadkooda si fudud ula soco karaan waxyaabo fara badan ayay dhallinyaradu keenaan waxaa arkaysaa tusaale ahaan haddii aa u baahan tahay maanta aad leedahay shirkad amba koronto amba shirkadaha biyaha ceelasha sistamyo fara badanaa loo sameeyey dhammaanna waxaa samey doona waxaa sameeyey arrintaasi waa dhallinyaro dalka wax ku baratay oo fursado badan oo ku bixi lahaa waqti iyo buwaag iyo diiwaangelin badan ayagoo teknolojiyad u sameynayaan dhanka social media ura geliyeen xaflado faraha badan oo ay dowladda amba hay-adaha ama jaamacadaha ay qabsadaan waxaa aad ayagana uga dhex shaqeeya dhallinyarada iyagoo sameynaya muuqaalo casri ah oo intay usoo duubaan jarjaraan social mediaha dib si qurux badan oo habaysan ay u geliyaan dhallinyaradaasna dhammaantood waa kuwo dalkii intay iskood isu xilqaamay fursadahii fiiriyey uga faa'iidayay bulshada intooda arrimaha kale oo dalxiiska iyo goobaha dadka isugu tagaan oo kale dhallinyaro fara badan waa ku aragtaa tusaale ahaan mararka qaar ayagoo kaamirooyin wata oo sawiro qaadaya qofkii si deg dega ama ha ugu diraano amba intay usoo qurxiyaan sawirkiisu habaysan siiyo dhankaas waa tusaale kamida lasoo qaada karo laakiin taa waxaa aad uga sii baaxad weyn in ay jiraan dhallinyaro awood ula maanta inay sameeyaan sistemyo waaweyn oo dibadda loo doono jiray ay ku shaqeeyaan kambaniyada waaweyn amba dowladaba ha ahaato softwarada aad u waaweyn oo la dhihi karo tusaale ahaan wadankii kama maarmayo amba wasaaradaha ha naqdaano hay-adaha waaweyn ee dalka ha naqdaano applicationo fudud nolosha maanta teknolojiyad kamaba maarmi karta ayaa la dhihi karaa tusaale ahaan toban sano ka hor labaatan sano ka hor soddon sano ka hor siday ahayd iyo maanta siday tahay markii aad fiirisid dad isla jaanqaadi kala ma noqon doonaan xilliga casriga ah ee hadda la joogo ruuxi aan teknolojiyadda aqoonin waxaa la dhihi karaa oo ma ahan nin uu fahmi karaba wixii iyo aaladihii sida ay yihiin fahmi kara ma ahan codkaasi gaaban waxa uu ahaa injineer maxamed suudi oo ka hadlaya isbeddelka tiknolojiyadda ee sannadahan iyo sida magaalada caasimadda ee muqdisho isbeddel uga sameynayso waxa uu qayb ka ahaa barnaamijka iyaga tiknolojiyadda waa hagaag dhegaystayaal saaxiibyaal barnaamijka tiknolojiyadda toddobaad waliba waxaynu diradda ku saarnaa islamarkaana aynu ku eegnaa qodobada ugu muhiimsan ee tiknolojiyadda iyo caalamka ee ugu hadalhaynta badan jaajarkii ugu awooda badnaa uguna dhaqsiyaha badnaa ayaa la soo saaray kaasi oo loo isticmaalayo in lagu dabeeyo guud ahaan markaasi taleefanada iphonadii kala duwanaa ee iphone pro iphone romax iyo weliba waxaa soo baxay qeybihii kala duwanaa ee markaasi shirkadda iphone ee laga rajeynaya in toddobaadka uu soo baxo taariikhdu marka ayd sagaalka bishan sagaalaad ay nahayd maalintii tiyaatarka tiknolojiyadda lasoo saaray isbeddelka taleefanada ay dadweynuhu xiisayaan ee iphone-ka guud ahaan barnaamijka tiknolojiyadda soosaarihiisa waxauu ahaa anigoo cabdifta axmed ah goobtaad kala socoteen waa radio sny mujideedu waa f m megaherts waxa ay dhegeystayaashayagu barnaamijyada seegay ay dib kala daalaacan karaan baraha mareegyada bulshada aynu ku leenahay ee youtube iyo facebook ee snai radio ilaa maanta toddobaadka xiga barnaamijka teknolojiyadda oo caynkan ah saaxiib yaal ku kulmi doona isma dhaafno salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu